Munaasabadan ayaa ahayd mid lagu dhiirrigeliyay arday dhamaystay xifdinta Qur'aanka Kariimka waxaana ka soo qayb galay xafladda ardayda qalin jebinaysay waalidiin culimo maamulka macallimiinta macadka iyo marti sharaf kale soddon iyo afar arday ayaa nasiib u yeeshay in ay ka mid noqdaan xufaadda macadka oo ah kuwa maanta loo qabtay munaasabadan qalin jebinta ah ardayda ayaana marka hore soo bandhigay cilmigii ay barteen waswuxuu nacladay ragga dumarka isku ekeysiiya iyo dumarka ragga isku ekeysiiya sidaas daraaddeed raggana yee dumarka isku ekeysiin dumarkana yee ragga isku ekeysiin bismillaah magaca allah ayaa ku bilaabaya arraxmaan allah naxariis guud naxariisto arraxiim allah naxariis gaar naxariisto walcas casarkaa ku dhaartee innal insaana insaankii lafii qus khasaare ay ku sugan yihiin ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu alii rasuul rumeeyey wacamilu sameeyey assaalixaati waxyaalaha waa wanaagsan watawaasow isu dadaame bilxaqi xaqa watawaasow isu dadaame bisabri sabar cabdulqaadir maxamed axmed oo ka mid ah waalidiinta ka soo qayb gashay ayaa u mahad celiyey maamulka iyo macallimiinta macadka macallin muuse waxaan hadda kula had- kala hadlayay wuxuu yidhi waxaanu lix maalmood bay dhigtaan gelka dambe oo ah, khamiista ah way waa la fasaxaa ilmaha saaxiibadood khamiistii oo dhan baa la fasaxaa waa ku dayanayaan iyagay rabaa ilmihii haddii subaxdiina ay dhigtaa galabtiina ay dhigtaa waxay u baahan yihiin maalmo ay ay ay fasax noqdaan oo jaanis ciyaarto innagoo kale maaha ilmihi waa xoog soo koraya activity bay u baahan yihiin ilmaha in la sii daayo wakhtigaa oo jaanis la siiyo waa- dabcan waa la muraaqabaynaya laakiin ilmuhu inay helaan jaanis ay ku ciyaaraan jaanis ay ku nastaan jaanis saaxiibadood ay, ay, ay, ay, ay, ay kula baashaalaan waa inay helaan waxaan idinku boorinayaa odayaasha waxaan ku boorinayaa war meelahan aad fadhidaan oo wakhtiga ku luminaysaan oo ku sheekaynaysaan war mayo danti- dantiinna ma aha maamulaha qaybta xifdinta ee macadka axmed maxamed aadan ayaa ka hadlay munaasabadda isagoona u mahad celiyey dhammaan kasoo qaybgalayaasha ardada qur-aanka hadda dhamaysay ee soddon iyo lix afarta ah qur-aanka shan iyo tobanka hoose xifdi fiican bay xifdisan yihiin oo shubul xifdi ah waxaan rajaynaynaa inaan xarayn doonna wixii hadda ka dambeeyo oo shan iyo tobanka u dhiman aan u dhammaystiri doonno soddonka jus way yaqaanaa laakiin xifdigooda qawiga ah wuxuu marayaa fiican shan iyo tobanka shan iyo tobanka kaleetana way ku fiican yihiin waxaan rajaynaynaa in muddo yar oo aan ka badnayn lix bilood aan u dhammaystiri doono haddii ilaah yidhaahdo jazaakum allahu khayran